Guddoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Jubbaland Mudane Cali Aadan Cali ayaa daa furay tababar cilmi-baaris ah oo hal maalin socon doona. Tababarkan oo ay qabanayaan Machadka Alcidra Institute ayaa inta uu socdo lagu falanqeyn doonaa xaaladaha barakacayaasha Jubbaland, iyadoona diiradda lagu saarayo dhibaatooyinka ay barakacayaashu la kulmaan iyo sida loo xallin karo. Cali Aadan Cali, Guddoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Jubbaland ayaa dardaaran u jeediyay dadkii aqoon isweydaarsiga ka soo qayb galay, isagoo ugu baaqay inay si cilmiyaysan uga doodaan mowduuca miiska saaran.
Hay'adda Alcidra waa hay'ad cilmi baaris oo gaar ahaan waxay cilmi baaris iyo qoraallo ka samaysay barakacayaasha iyo qaxootiyada. Cilmi baaristii hore ee kan maanta aad u fadhiidaan waxaa laga sameeyey halkan Kismaayo laga sameeyey waqti hore labadii tobantii wankii baa laga sameeyaan filayaa. aad baan mataqaanaa ugu faraxsanahay in mas-uuliyiinta hay-addaas mar labaad aan kusoo dhaweyno annaga waxaan isku soo aragnay Nairobi kulankan kulankiisa Nairobi wuu ka dhacay qorshahan wuxuu ahaa bisha January sida inoo sheegeen halkan inuu ka dhacay wuuna maanta waa kaan u fadhino waaye cilmi baaristaasi waxaa lagaga hadlayaa ay soo samaysay hay-adda sidra barakacayaasha sababaha ay u barakacaan baahiyahooda jira sida loo loo wajihi karo sida mataqaanaa loo tabantaabin karo iyo sida xal waa looga xal waara looga gaari karo dhibaatooyinka dadka barakacayaasha haysta ee Soomaaliya marka waxaan idinku boorinayaa inaad u dulqaadataan waa ilaa sagaal saaci bar waad joogaysaan inaad aqoontiina iyo doodaha si dhaba uga qayb gashaan gaar ahaan dadka ka kala yimid kaamamka barakacayaasha iyo dadka guddiyada barakacayaasha laga soo xulay inaad arrintan aada uga doodaan waa barnaamij idinka nolosh noloshiina taabanayo waaye inaad ku yeelataan input baa laydinka raba inaad wax ku darsataan oo wax ku biirsataan aqoon-yahanada sidra way soo qoreen aragtidooda iyo wixii macluumaad ay ururiyeen waxbaa ka dhinaan kara waxbaa ku ziyaad noqon kara wixii aad ku dari kartaan iyo waxay ku zaa'idin kartaan idinkaan idinkaga fadhiyaa inaad mataqaanaa ku biirisaan waa aqoonta la sheegayo oo buwaagta laga akhristana waa wax sidaan oo kale loo ururiyey waan cilmi la ururiyey oo meeshan shalay maxay ahayd maanta maxay ku sugan tahay baahi noocee ka jirtay berri baahi noocee ka jiri karta waa un nooca adduunka mataqaanaa cilmi baaris baa la sameeyey marka lagu leeyahay yacni wixiioo si daqiiqa loo soo taabtay oo wixii xal u noqon lahaa dhibaatada jirtay markaasi waxaa sababay iyo waxaa xal u noqon kara ayaa cilmi baaristu taabanaysaa